kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa afdubay gaari ay saarnaayeen ilaa lix qof oo ay ku safrayeen inta u dhexaysa deegaanka imbakatoni iyo deegaanka laamo taliyaha ciidanka booliiskaee gobolka xeebta james akoro ayaa u sheegay idaacadaha maxalliga dalkani kenya in dhacdadani goordhow ay dhacday iminkana halkaasi ay kusii qulqulayaan ciidamo kala duwan oo ku raad joogo raggii afduubkaasi u geystay gaarigaasi dadkaasi ay saarnaayeen lama huba tirada dhabtay gaarigaasi saarneed iyo weliba dadka gaarigaasi saarnaan waxay ahaayeen balse waxaa laga tuhun qabaa in dadkaasi ay ahaayeen dad kenyaan oo halkaasi ku safrayey warar aan la hubin oo lagu shaaciyey warbaahinta dalkani kenya ayaa sidoo kale waxay xusayaan in gaarigaasi ay saarnaayeen saraakiil sarsaroo ka tirsan dowladda dalkani kenya oo doonayay inay soo booqdaan deegaanka witu oo barakac uu ka jiro deegaanka laamu iminka waxaa ka soconaya howlgallo ay dowladda dalkani kenya ugu magacdartay kasifeynta waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ku ah guud ahaan dalkani kenya kuna dhuumaaleysanaya deegaanadaasi afduubkan gaarigaasi loo geystay ayaa waxa uu dhacayaa iyadoo madaxa gobolka xeebta nansol marwa uu halkaasi u duulay gobolada xeebta iyo gobolkani waqooyiga beri oo sinta isku saaran ayaa ciidamada amniga waxay la daalaadhacayaan ka hortaga waxay ugu yeedheen canaasiir goboladani kusoo duushay marba marka kasii dambaysana dowladdu waxay sheeganaysaa in wax badan ay ka qabanayso duulaamo adag ay soo qaadeen kooxahaasi maxamed faarax shire v o a garisa